hobeya hobeey hobeya hobeya hobeey hobeya adoo laba go iyo shaadhle adoo galdhalay la jooga adoo galadi gumaaday gayigii adoo xoreeyey adoo qori garab ka haysta gaboobayo gaadhi mayo haddaad gaadhaadi gabowdo asay galadu timaado hooyow guntigaaga dhuuqso gunto galka ha ka cararin fulaygii galada ka carara cadaabkii alluu galaaye cadaabkii alluu galaaye hooyow guntigaaga dhuuqso gunto galka ha ka cararin gesigii galada gumaada dabeed gayigii xoreeya rayaankii jannu galaaye hooyow guntigaaga dhuuqso gunto galka ha ka cararin caruure sheeko sheeko caruure waxaa jiri jiray ninbaa shaydaan aad u necbaa sharka cuuda bille wuu u diri jiray shaydaanka maalin walba kun nacladood ayuu u diri jiray markaas buu isagoo isagoo hurda ninkii ayaa waxaa u imaaday shaydaan wuxuu dhahay shaydaankii war toos daartaadii way duntee markaasuu ninkii dhaha oo jiifay war waa qofma markaas war waa qofmahu ku dhahe markaasuu wuxuu dhahay shaydaankii war waa anigiiyo shaydaan shaydaan ah markaasuu wuxuu dhahay war naga maaragtaay war naga taguu dhahay sawtan kun nacladood kuu soo diri jiray mar walba sheekadani halkaas ay inoo joogta caruure caruure sheeka sheeko sheekadani waxay ku saabsan tahay nin naagtiisa dilay waxaa jiri jiray nin baa reer gabar ka soo guursaday laba bilood markuu qabay bay cararta ee naagtii markaas baa la waayey meel alaala meel ay aaday markaas buu u tegay reerkii uu ka soo guursaday gabadha markaas buu wuxuu yidhi gabadhii ma aragteen waan waayey camal markaas bay waxay yidhaahdeen reerkii gabadha gabadheennii baan kaa rabnaa markaas bay hadda ee waxay aadeen maxkamad qaaligii ayay u dacwoodeen waxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen ninkan gabarteennii buu naga dilay oo waxay horey u keensadeen afar markhaati ah markuu soo maaragtaaye oo markhaatiyaasha ay keensadeen qaaligii wuxuu ku xukumay labaatan sano oo xarig ah ninkii labaatankii sano markuu soo dhammaystay buu gurigiisii yimid ninkii gurigiisii markuu ku soo laabtay ayaa wuxuu arkay magaaladii oo naagtii loo xiray dartiisii socsocota markaasuu intuu qabsaday uu si fiican u garaacay markuu garaacay oo gabadhii dilay baa haddana mar kale waxaa dacwo dacwo labaad ka gudbiyey gabadhii aabbaheeda markaas buu wuxuu yidhi qaaliyow ninkaanu gabadheedii buu iga dilay camal uu dhah markuu dhahay gabadheedu iga dilay ninkaani markaasuu yidhi qaaligii wuxuu weydiiyey ninkii wuxuu ku dhahay gabadha miyaad dishay marunbaa markaasuu wuxuu dhahay qaali waa dilay haa waa run laakiin waa gabadhii aad ii xukunta labaatanka sano hadda ka hor markaasuu dhahay qaaligii wax dembi ah ma lihid
samoowa samow samowaa samow sarariyalagowaa sakaariyo maydhaqowaa sadkii rabbi keenayowaa sabuuxiyo soonfurowaa sagaalaadka arafowaa halkaad xalanow xoqaysay halkaad xalay ladiska diiday halkaad xara dhaaminaysay lagu mari gacan malaa'ig hogaaga lagaama qaato halkaaga lagaama seexdo habarifiidkuma habaarto hobeeya hobeey hobeeya hobeeya hobeey hobeeya